shirkan dib u heshiisiinta oo muddooyinkii u dambeeyey ka soconayay magaalada tanijawar caasimada maamulka hirshabelle ayaa waxaa looga arinsanayay xal u helidda colaad beeleedyada kusoo noqnoqotay deegaanada maamulka hirshabelle madasha looga hadlaya waxaa goobjoog ka ahaa erigo ka kala socotay degmooyinka hirshabelle odayaasha dhaqanka cilmi udiin haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle oo ka hadlay xiritaanka kulanka ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay dhaqangeliyaan waxyaabihii looga hadlay halkan waa ku faraxsanahay inaan maanta oo maalin khayraada shirkaydii oo nabad ku dhammaaday oo noo soo gebagaboobo waa ka mahadcelinayaa xaqiiqatan sida habsimida ee quruxda badan ee kasoo qaybgalayaasha ama ergooyinka ka kala yimiday daafaha dacallada dowladda hirshabeelle say u ilaaliyeen nidaamka iyo sharafka iyo habsami u socodka shirka waa ka mahadcelihaynaa waxaan ka mahadcelihaynaa sida quruxda badneed ee xilkasnimada iyo akhyaarnimada iyo fahamka ku salaysan ee dooduhu u socdeen ayadana waa ka mahadcelihaynaa ugu dambeynna shirka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed qodobo dhowr ah ka kooban siduu warbaahinta u aqriyay axmed cabdulaahi bashiir raxmaan iraxiim wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo ergooyinkii shirka ka soo qayb galay waxay si weyn ugu faraxsan yihiin in shirweynaha wadatashiga istiraatiijiyadda dib u heshiisiinta hirshabeelle oo halkudhigiisu ahaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim alle ma bedelo qoom ilaa iyagu isbedelaan si habsami leh u qabsoomay intii u dhexaysay siddeed iyo tobanka ilaa iyo kow iyo labaatanka februaayo labada kun labaatan iyo shanta shirweynaha wadatashiga waxaa ka soo qayb galay ergo matalaysay deegaanada kala duwan ee hirshabeelle iyo marti sharaf ka kala socday qeybaha bulshada oo tiradoodu isku ahayd boqol soddon iyo sagaal xubnood ujeeddada ugu weyn ee shirweynuhu waxa ay ahayd kow in la sameeyo xog ururin iyo falanqeyn la xidhiirta khilaafaadka ka jira deegaanada hirshabeelle labo in la ogaado baahida dib u heshiisiineed ee hirshabeelle ka jirta una baahan in wax laga qabto iyo saddex in la isla aqoonsado awoodaha aqoonta iyo xirfadaha aan nabadda ku ilaalin karno shirkan ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka soconayay magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle